Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo reer Dingaliisiyoowga Jubbaland iyo tababaran qobatay shaqaale waaxda maamulka iyo maaliyadda dowladda hoose ee degmada Kismaayo. Tababarka Webhows ka saabsan ayaa qorshe koran qaadowga hanaanka dakhliga guda wayna lanqobaday shaqaalo ka shaqeeya u dakhli aruurinta guda ee maamul goboleedka Jubbaland. Agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo reer dingaliisyowka Jubbaland Cabdiwaaxid Maxamed Dhaqane iyo furay tababarka waynu sheegay in ujeedkuusi ayaa in si habsami leh lan aruuri dakhliga gudo
oo ku saabsan canshuur ururinta iyo dakhli soo saaridda heer degmo waxay kaga bedelan yihiin kuwa hore horta waxaa loogu talagalay saan maalmo hore sheegayay waaxiba mar baa la tababaraya marka kan waxaa loogu talagalay waaxda maaliyadda marka laga yaabo dee dadka oo ka shaqeeya waaxda iyo tababarku inay kala badin dadku uu badan yahay waa laga yaabaa laakiin mustaqbalka halkaasaa la gaari doonaa tirada marka insha allahu waxa ay kaga bedelan yahay tababarkan kii kuwa hore wuxuu kaga duwan yahay waxaa bixinaya macallinkan khaliif khaalid aandhehe oo nooga yimid muqdisho oo ku takhasusay dhinacan maaliyadda guud ee dhinaca dowladda oo wasaaradda maaliyadda la shaqayn jiray oo xamar ka shaqayn jiray oo meelo badan ka soo shaqeeyey oo ah khabiir dhinaca canshuurta iyo maamulka maaliyadda ah marka asagaa marka daadahayn doona hadduu ilaa yidhaahdo marka sidii aan maalin hore sheegnay waax walba mar baan aan u tegaynaa oon maarata tababar siinayna hadduu ilaa yidhaahdo marka insha allahna waxaan rajaynaynaa mustaqbalka marka inay tababaradan hadda waa bilow oo dadka lagu tababarayo marka inay laga bedelo oo markaas ay noqdaan si kale oo sidan ka wanaagsan inay noqdaan baan rajaynaynaa hadduu ilaahay idmo oo sida hadda ay wax u socdaan markaan dadka la tababaro oo shuruuca iyo qoraallo badan lasoo saaro inaan marka si kale aan u bedelin hadduu ilaah yidhaahdo marka insha allahu ka qaybgal wanaagsan wasaaradda arrimo guda federaalka iyo reer dingaliisyowka jubbaland iyo weybayeewade dadaalakii eedan in si habsami lelan aruuri dakhliga gudo ee maamulkaasi